بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ninkaan xali sheegaynay yaziid ibn abi xakiim kitaabkeenna kuba sugnaa nidho xadiis keliya kuba leeyahay kutubtii taraajimtana muslim umay tiirin kolley waana arrin qariib oo ay iskaga daba tegeen oo bal waxaan ii surto galay inan eegay dahabi mezi kitaabkiisii taadiib ulkamaal iyo dahabi laba kitaab uu leeyahy waa kaashifka oo yar iyo kitaabka kale ee kitaabkan xaafid laba siman ee halka kitaabka xaafid tahdiibu tahdiibka iyo isaga tdhibu tahdiib اkamaal kana waa tahdiib اkamaal tahdiib اkamaal tahdiibu tahdiib اlkamaal midna labada magaco waa dee isku dhow dhow yihiin ibnu manjawih kitaabkiisa uu leeyahy rijaasha muslim oo kale iyo bal kutubtii xaafid dabacaad kala duwan oo khaasatan taqriibku leeyahay inta marna yaziid ibn abi xakiim soomay qaadin inuu muslim wax kaba wariye waana arrin mooye ay iskaga daba tegeen oo malaa dee intii oo dhan ba wada dhaaftay ma garan karo xataa ibnu manjawahi oo qadiimina kumay sugnayn dee ninkana wataan aragnay xali inuu kuba sugan yahay bal sheekhyadiisii badnayd markuu tirinayey oo markaa dadkii isaga me wax kaba warinayay oo ilaa labaataniye uu gaadhsiyay tahdiib ulkamaal marna kumuu soo darin sufyaan uthawri ka warinaya uu ku daray laakiin ninkii uu xalay kaba warinaya isaga tilmidkiisa ah kumuu darin dahab mizi arrin kalena way jirtaayo xadiidkii kun iyo lix boqol iyo afar iyo afartan waa xadiidkii inoogu dambeeyey baabka hore kafaar baabka ugu dambeeyey waa baabkii ku xigay in cabdillahi ibn cayaash la yidhaho in yar dhaafaa jiray waxaan ugu noqonayaa waayo xadiidkan unbuu lahaa waana nin culimada qaar ay daciifiyaan oo dee kolkol waxaa dhici karta marka in la isweydiiyo muslim baa xadiida daci ninda daciifu wax kaba wariyay waa xadiidka ka bilaabmayey raqamka kun iyo lix boqol iyo afar iyo afartan xadiidkii cuqbat bnu caamir walaashii nadarkeedii ee zakariya bnu yaxya sheekha muslim ahaa ninka saddexaad ee sanadka wuxuu aha xadathanii cabdullahi bnu cayaashin kole cabdullahi bnu cayaash waa kunyadiisana abu xafsi baa la yidhaha waa nin reer masara xafnu xajar baa wuxuu ka cabira waa saduuq qalada ka dhacan saduuqun yaqlad waa cibaaradiisii markaasaa wuxuu yidhaha weliba halkan waxayna anfacaya akhraja lahu muslimu fi shawaahidi macnaa muslim waxbuu kaba wariyeye laakiin axaadiisu ka wariya maha axaadiis usula waa cibaaradii xaafida taqriib shawaahid buu ka wariyay macnaa xadiis xadiis dad kaleba ay wariyeen oo aan isaga ahayn ayuu isaguna warinayo dee markaa ruuxu markaa muslim muqadimadiina waan kuba soo maray dadka aan dadkii itqaanka iyo xifdiga badan laa aan ahayn markuu kuwa axaadiistooda dhigto ayaa wuxuu uhi waxaan raacin doonaa dad iyaga asaaniidooda ay dhacayso kuwo iyaga xifdigoodu aanu taa ahaynba ujeeddadu waa dee mutaabac ahaan iyo waxbuu kaba warinaya isagoo sheegay dadkaas in axaadiistoodu aanay axaadiistii saxiixay dadkaa wada ee dabaqada sare aan agtoodu aanay ku wada sugnayn oonay dhammaysan ninkan laba dariiq baa ka dambeeya labada dariiq midna isaga kuma sugna dariiqanubu ku sugan yahay amusaban qoreenkiina weysiisanaya marka waxaana uu bal matalan abu da-ud iyo nasa-i iyo qolooyin baa ninka yidhi waa daciif ibnu xibaan iyo nin ibnu khalfuun la yidhaha un baa yidhi waa siqe arrinku waxa weeye uun caawana malaa wax waan arki doonaa aakhirkoo hadal nawowi baaba iman doonee laba nin oo kale xadiidka wariyo dee siqaad ah isagii waa mutaabaco markay mutaabacaadka noqotiyo shawaahidana dad aan iyaga axaadiisa usuusha an laga warin baa noocan laga wariyaayo waatay kolkol kaba cabiraan kutubta taraajimda ama markay jarxiga iyo tacdiilka iyo daciifun yuctabaru bihi cibaaro saasaa jirta waa ninkani waa daciif lakin ama yuktabu xadiiduhu fi shawaahid walmutaabacaat ama yuctabaru bihi macnaa wuxuu usuubanaya ictibaar mutaabaca waa usuubanaya dacfigiisu aad uma adka weeye shaahid uu usuubanaya laakiin sidiisun baan xadiis asala ama usuula lagaba warinayne taasu uba suubadaa bal ninkan cabdullahi ibnu cayaashna waa taas caawana dad kale aya haddaan casharka aakhirkiisa aan gaari karna halkay kuba jiraan ayaan arki doonaa biidn illahi tacaala bal muhimku waxa weeya dad saasoo dee bukhaari iyo muslimba dhacay baa jira marka ay tawaabi ama mutaabacati ama shaahidna way kaba wariyaan iyadoon cumdadu iyaga ahayn ciddan kale ee axaadiista la wadaagsatay ay cumdadu tahay wuxuu yihi markaa muslim bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaabu اlaymaani dhaaraha kitaabkoodii weeye waa jamcu yamiinin waa dhaartii kolley dee oo dhaar waan tacriif iyo waxba uma baahno walow meelahan ay waxyaala barhkood dhigdhigtaan ee waxaana yidhaahaanun dee lafdiga yamiin inay gacantuu ahaa midig buu ahayde luqada carbeed waxay dee qasam iyo xarif iyo obatan la yidhaha yamiinna looba yidhi oo iyadoo arrintu ay ahayd de bal masalan ay yidhaaheen yamiinta oo kale iyo waxay kaba cabireen de waxbaa lagu xafidaayo laguma ilaaliyaa de haddii wax lagu qabanayo iyo taas dhaartiina wixii la dhaari lagu dhaaranayo wax la doonayo in la ilaaliyo laba adkeeyo ama markay dhaaranayaan carab baa gacmaha isqaban jireen oo dee gacanta taasay deeta dhaartoodu ahaan jirto siden baa yamiin loo yidhi bal waa dhaartii iyo dhaarihii buu kitaabkeedii yahay baabunahyi can ilxarifi bigayr illahi haddaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can ilxarifa dhaar bigayr illahi ilaahay keyrkii lagu dhaarto tacaala macnaa nahintii la yskaba nahiyayey ee la yska manciyayey ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in laguba dhaarto taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi markaa muslim waxadahanii abu طaahiri axmed bn camr bni sarxin qaala xadaثana bn wahbin can yunusaxa waxadaثanii xarmalat bn yaxya qaala akhbarana bn wahbin qaala akhbaranii yunusu can bni shihaabin can salim bni cabdillaahi can abihi qaala anahu qaal eg yunus alayli markuu joogsaday buu sanad labaad bilaabaye dee imika yunusna waa soo noqday uun oo ibnu shihaab buu xadiidku waa xadiid ibnu shihaab horta waa zuhri waxaan u ka warinayaa salim ibnu cabdillaahi ibnu cumar oo dee fuqahadii madiine toddobada ahayd bal dee ninkaa caalimka caabidka faqiiha aabihii baana lagu shabahi jiro waa ina cabdillahi ibnu cumar waxaa la yidhaha xagga hadyiga iyo dariiqada iyo dhaqanka fiican ee islaamnimo aabihii baaba laguba shabihi jiray ninkaas baa xadiidka aabihii ka warinaya aabihiina muxuu yihi qaala samictu cumara bna alkhadaabi yaquulu oo marka cabdillahi bni cumar waa saxaabi aabihii buu xadiidka kasii warinaya bal wax ka duwanna way noo dambaysaaye isagoo ku qowlaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi in allaha ilaahay caza wajala yanhaakum wuxuu idinka reebayaa idinka nahiyayaa an taxlifuu inaad dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin caaday u ahayd iyo dhaqan iyaga qurayshiyo inay aabbayaashood kuba dhaaran jireen bal xadiidka sababtiisu way noo dambaysaayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cumar oo aabihii ku dhaaranayuu maqlay markaasuu yihi ilaahay wuxuu idinka nahiyayaa idinka reebayaa ina aabbayaashin ku dhaarataan qaala cumaru cumar baa wuxuu yihi fawallaahi baan ku dhaartee maa xalaftu maan dhaaran biha wa bilaabaa'i mundu waqti laga bilaabo samictu aan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam oo nahaa nahiyey canha can ilxalifi bilaabaa isagoo dadka ka nahiyaya markaad maqlay de waa kaa yidhi ilaahay baa idiin diidaye daakiran xaalan ahayd mid sheegaya anigu xaggayga oon anigu kuba dhaaranayo walaa aasiran mid aan ahay xaal aan ahay mid warinaya oo cid kale kasoo naqlinayo iskabadaa inaan anigu kuba dhaartee cid kalena kamaan soo naqlin hebel baa saa yidhi oo aabihii ku dhaartayna maan odhan oo macnaa carabkaygii waan ka dhowray inay soo martaba cibaaradaas xataa mid anigu aan ku dhaaranayo yaanay noqonin dee taas haddaad cid kale ka warramaysana dhaarba maaha waa war aada warramaysa uun inaan xataa sheego oo dee halkan iyada waa kan sheegayay oo daruuro tabliiq bay tahay shareecadu buu ina soo gaadhsanaya wuxuu rasuulka ilaahi kaba maqlay laakiin si kale xikaaye ha noqoto sheegid xaggayga aan ka sheegaya amaan kuba dhaaranay ha noqotee dib dambaysa uuma noqon weeye oo aniga carabkaygaba may soo marin taasi waxadahanii bal xadiidka horta dhowr duruq waxoogaayo ama baabkuba kolley xadiidkan ayuunbuu noqon doonaa in yaroo waxoogaa musnadka ama musnad ibnu cabdillaahi amsan waa musnad cumarana waan arki doonaa insha allah waxyaalaha kuba sugan horta bal alfaadihiisaan waxoogaa isya raacinaynaa iyo duruqdan وxdثnي cبdالملك بن شعيب بن الlayث qال xdثnي أbي عن جدي qال xdثnي cqyل بن khالد xا وxdثna إسحاq بن إبراhيم وعبد بن حمaيد qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر kilaahumaa can الzuhriyi markaa macmar iyo cuqayl ibnu khaalid labadooduba xadiidka zuhri bay ka wariyeen bihada isnaadi isnaadkiisii imaka aynu kaba soo baxnuu saalim ka warinayay saalimna cabdillaahi cabdillaahina cumar mislahu xadiidkii hore mid laba mida lafdigiina lagula mid ah غayra ana fii xadiidi cuqaylin lakiin xadiidkii cuqayl waxaa kuba sugnaa maa xalaftu biha kumaan dhaaran bilaabaa'i weeye mundu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yanha canha laga bilaabo markaan rasuulki ilaaho dadka u diidaya maqlay walaa takalamtu biha kumanaanan hadlinba anigu horta kumaan dhaaran dee anuu cid kale sheegayana waa sida lafdigii hore atirno ah macnihiisu ahaa une anuu cid kale ka sheegayana kumaan hadlinba walam yaqul muu oran daakiran walaa aatiran dee walaa takalamtu biha baana aatiran ti ah inta kalena daakiranna dee waaba taa-in maa xalaftu biha adiyoon anawaa-in lafdiga cuqayl ayaa intan ahaayo daakiran walaa aatiran kumuu sugnayn macnuhuna waa mid keliya xadثna abubكر بن abي شhaybة وcمr بn نaqil وزhayr بn xرb qalوا xadثna سfyaan بن عuyaynةa عن الزهriي عan saلm عan أbيه qال أنه qاal samع النabiy slى الlه عalيه وsلم cmra rasuulki ilaahay wuxuu maqlay cmar wlxaal huwa yxlif uu dhaaranayo babihi aabihi uu ku dhaaranayo bimili riwaayati yunusa wa macmarin imaka sufyaan ibnu cuyeyne oo zuhri asxaabtiisiia ayaan dee haynaa xadiidka ka warinaynaa dariiqan leh laba horena way noo horeeyeenoo waa macmar iyo yunus haddaba xadiidkan intan baa dee aynu rasuulki ilaahay maqlay cumar oo aabihii ku dhaaranaya taa hore in inoogumay sugnayn sababta xadiidku iyo dee rasuulki ilaah xadiidka sheegun baa inoogu sugnaa intan bay sufyaan ibnu cuyeyne riwaayadiisu inoo soo kordhisay iyadoo dee waxyaalo ka ziyaadsanaa ay inoo dambayso markaasaa deeta xadiidkii laakiin rasuulkii ilaahay matnigii laynooga soo naqlinayay kii buu la mid yahay yunus iyo macmar ay lahaayeen ee laakiin u fiirsada riwaayaadkaa hore ee labada ah waxaa ku sugnaa can saalim ibni cabdillaahi can abihi qaala samictu cumara bna alkhadaab oo xadiidku musnad cumar buu ahaayo cabdillaahi bni cumar cumar oo aabihii uu kaba maqlay kuwa kalena wax isbedelo riwaayadan dambe ee iyada macmar lagaba warinayana dee waa xadiidkii horun buu kala mid dhigay iyo tan cuqayl labadooduba oo kollay saasun bay arrintu ahayd laakiin iyadoo weli xadiidku xadiid saalim yahay sufyaan ibnu cuyeyne riwaayadiisu waxa ay tahay can abihi waa ibnu cumar baa wuxuu yihi rasuulki ilaahay baa maqlay marka halkan aabihii umuu tiirin inuu xadiidka ka maqlay oo cumar xadiidkii inuu ka maqlay xadiidkii waaba musnadkiise laakiin sababtii xadiidkuu sheegay oo inuu rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cumar oo aabihii ku dhaaranaya maqlay deedna xadiidka sheegay bal naaficna riwaayaadkiisa waan arki doonaa ma riwaayadiis iyo duruqda badan ay leedahayba waxadaثna qtaybaة بn سacيidi qaala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بn رمxi wlfd lahu qaala aخbarana layث can naafici can cabdالlahi can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم halkana naafic riwaayadiisii baa inoo bilaabantay markii hore salim ibn cabdالlahi can ibni cmar bay ahayd imikana waa naafic mawlى bni cmar can ibni cmar marka ikhtilaaf waynu soo aragnay riwaayadii saalim kuba sugnaa xadiidkuma musnadkii cabdilaahiba mise waa musnadkii cumaroo riwaayada ibnu cuyeyna taa kuba timi halkan naafic riwaayadiisii waa kan can cabdillaahi can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo waa musnadkii cabdullaahi ibni cumar macnaa cabdillahi ibni cumar baa xadiidkii warinaya aabihii waasitadii kuma warinaya laakiin qisadii aabihii baa ku suganoo waa kan annahu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh adraka wuxuu soo gaadhay socod baa lagu jirayo safar cumara bna alkhadaabi cumar ibna alkhadaab oo fii rakbin waa jamaaco gaadiid ama geel fuushan waa la socdaayoo safar baa la yahaye ku sugan ayuu rasuulku soo gaadhay walxaal cumaru cumar yaxlifu uu dhaaranayo biabihisay caadadoodi iyo dhaqankooda oyd aabihii kuba dhaaranayo fanaadaahum rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay baa u dhawaaqay de waa cumar iyo dadkii ay wada socdeenba inay cumar oo keliya looma diidayo waa dadka oo dhan baa loo diidayaa ummadda oo dhani markaasaa wuxuu yidhi alaa hooyaay in allaha ilaahay caza wajala yanhaakum wuxuu idinka nahiyayaa an taxlifuu inaad dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashiin aad ku dhaarataan taa ilaahay uu idinka nahiyayaa wax bannaan ma aha faman kaana ruuxii ahaaday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif billahi ilaahay ha ku dhaarto waa ilaahay dee ama ismigiisan allah ama asmaadiisa kale ama sifaatkii daati sifaatkiisa bal adigu taa ha kuba dhaarto aw liyasmut ama ha iska aamusoo dhaartii ha daayo hadduu dhaaranayo ilaah ha ku dhaarto cid kale in lagu dhaartaa dee wax meesha taalla ama wax banaan ma aha ama ha iskaba aamuso bal halkanayn xadiidku waa inoo socdaa sababtii iyo qisadiina waa tan ama sababtii xadiidka wuruudkiisiina waan soo waan aragnayba laakiin waxaa riwaayadii naafic can cabdillahi can rasuuli illaahi bal welina duruq kale ayaa inoo socotaa baabka waan sraacinaya وxadثna محamed بن cabdاللahi بن نmayri qal xadثna abi xa وxadثna محamed بن msنى qal xadثna yaحyى wahuwa الqطاn عan cubayd الlahi xa halkan cabdاللahi بن نmayr iyo yaحyى الqطاn xadiidka cubayd لlahi بn cmar bay ka wada warinayaan labadaasay ka wada warinayaan horena waxaynu usoo aragnay oo caadada mslim ahayd marka sidan oo kale inay cabdالlahi بن nmayrne cubaydالlahi buu ka warinayaa cabdالlahi بن nmayr ragga dambe lama sinna ama cubaydالlahi lama sinna waa raawigiisii oo dee naafic isagu ma soo gaadhin waa raawigii abd cubaydالlahi ama asxaabtiisii yaحya الqadan sidan ugaba wariyay markaasan oo kale markay arrintu tahay waxaynu soo arki jirnay mslim inuu yidhaaho kilaahumaa can cubaydالlahi taas oo kale labadooduba cubaydالlahi inay ragga kale lama sinee inoo dambeeyo badan waxa weeyaan isagu raggaas wuxuu yaxya alqadan unbuu la simayay cubaydullaahi baa ragga kale ay dee isku dabaqad noqonayaan isku asxaab iyo xer noqonayaane labada marka halkan oo kale caadadiisi waxay ahaan jirtay muslim inuu yidhaaho kilaahuma can cubaydillahi de kolley markaynu dabaqaadkii ruwaadda kolley wax ka soo fahamnay in badanna aan soo aragnay cabdullahi bn umayr cubaydullahi inuu ka wariyo ama naafic inaanu soo gaadhin ishtibaah inaguma imanayo laakiin de waa wax lagu qaldami karo oo tan ba ahayd lakiin halkan de waa sidii inoo badnayd ba ahaan jirtay taase ay aad idaaxa weyne kuba sugnaan can cubaydillaahi xadaanii bishr bnu hilaalin qaala xadaanaa cabdulwarisi qaala xadaanaa ayubu xa bishr bnu hilaal asawaaf abu muxamed baa kunyadiisu ay tahay oo waa nin reer bani numayr oo reer basro ah oo marka la eego dabaqadii imaam axmed iyo waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay maaha taabici atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa waa sheekhadan muslim qeyb badan oo kaba mid isay yihiinba marka kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahay iyo xadiid inoo dambeeyo oo mar dambe iman doono labada xadiid buu yeelan doonaa waa bishr ibnu hilaal horeynaan usoo arag baan leeyahay marka ayuba imika halkana aan ku joogsanay xa waxadaثna abu quraybi qala xadaثna abu usamata can اlwalid bni kasiiri xa waxadaثna bn abi cumar qala xadaثna sufyaan wa ibn cuyeyne can ismaaciil bni umayata xa waxadaثna bn raafici qala xadaثna bn abi fudaykin qala akhbarana ضaxaak ibn raafic wa muxamed ibn abi fudaykna waa muxamed waa ragaynu soo araragnay qala akhbarana ضaxaak wabn abi dibin halkan ibn fudayk ibn abi fudayk moxamed ibn ismaaciil ibn abi fudayk laba nin buu ka wada warinaya adaxaak ibn cuثmaan iyo moxamed ibn cabdiraxmaan moxamed ibn abi dib ibn abi dib xa waxadaثna isxaaq ibn ibrahima wabnu raaficin ina raafic mar kalena waa ka soo noqde can cabdiلrazaaqi can ibni jurayjin qaala akhbaranii cabdulkarim sanadkan baana ugu naasilsan asaaniiddaa horean soo haynay oo dee bal maala kan ba waa kani afar buu gaadhay marka inta naafic ka sokaysa cabdulkariimkana waa cabdulkariim ibn malik aljazari weeye kullu haaulaai haddaba raggaas oo dhan kullu haaulaahina dee waa toddoba xada halkay kuma joogsanayso midu waa cubaydullaahi baa ugu horeeya ayuub sakhtiyaani baa ninka labaad ah weliid ibnu kasiir iyo ismaaciil ibnu umaya waa afar halkaasi ibn abi dib iyo daxaak ibnu cuثmaan waa lix iyo ninkan ugu dambeeyo cabdulkariim ibn malik aljazari toddobadaa weeye kul haaulaahi xadiidka can naaficin naafic bay kaba wariyeen can ibni cumara bimili hadihi اlqisa iyadoo qisadii imaka aynu kaba soo aan soo aragnay ee ah rasuulka ilaahay inuu cumar maqlay oo dhaaranayo abii kuba dhaaranayo saa yidhi iyagoo dee soo gaadhay rakbina ay ahayd qisadii oo kalena way ku warinayaan can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam markaa riwaayadii naafic maxaan aragnaa xadiidkii ibnu cumar baa warinaya rasuulka ilaahay kaba warinaya laakiin qisadii aabihii baa kuba sugan cumar وxdثna يحyى بن يحyى ويحyى بن أيوب وqتaybة وبن حجر qال يحyى بن يحyى أخبرnا وqال الآخرون xdثna إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن ديناr imaka markii hore saلم iبن cabdاللaahi ba abi ka warinayay ناaفiع mawlihiisii waa labadii dee marka la eego أصxaabtii marka ina cmar raggii dee dabqadii ugu saraysay ba ahaa haddana cabdاللahi بن ديnاr imaka ki nin sadexaad أنhu سمع بن cمر qاaل ina cumar buu maqloo yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam man ruuxii kaana aadee xaalifan ku dhaaranaya falaa yaxlif ila biاllahi ilaahay un mooye cid kale yaanu ku dhaaran waxaanu yihi wakaad qurayshun quraysh waxay ahayd taxriifu biaabaaya caadi ahaan iyo dhaqan ahaan aabbayaasheed bay ku dhaaran jirtay faqaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaatu ullahi wasalaamu عalayh laa taxrifuu biaabaa'ikum aabbayaashina kuba dhaaranina xadiidka xagga sanadka waxaan aragnaa dee duruqdu waa duruq صaxiixa inoo sugan iyadoo cumar dee uu cabdillaahi bni cumar aabihii cumar kaba warinayo waana riwaayada saalim waxa u badan walow ikhtilaaf riwaayadiisaba jiro naafic riwaayadiisa oo cabdillaahi bni cumar dee uu musnadkiisa yahay waxay barhkood baa yidhah waxaaba malaha inuu jaanibka qisadii iyo taasna uu kaba wariyey aabihii laakiin xadiidkana rasuulka ilaahi uu kaba warinaye bal adigu xadiidku musnadka cumar iyo musnadka cabdillahi bni cumar ba riwaayaadkan inoo sugan baa ku wada yimi oo san horena waan mala arrintan oo kale waan usoo maraye imika waa arrin uu soo gaadhay oo ibnu cumar aabihun buu la soo hijrooday oo waana iska rasuulka ilahi waqtigiisina gaashaanqaad buu noqday walow maalintii uxudiye markaanu qaangaadhin khandaqba qaangaadh buu ahaayo waa la ogolaaday dagaalkii inuu tago ama dee uu joogo waqcad marka dee axaadiistiisna waa taa badan oo muktiriintii buu kaga mid yahay labada xaalaba inuu dee waxa weeyaan kan waana soo gaadhay waa qise uu soo gaadhay imaka mid baa imaka kaas dee mursal صaxaabi aan kaba dhigno aabihii inuu kaba warinayo dariiqan kalena aabihii xadfan yahay waxa maaye labada xaalaba waa laba dariiqoo dee inoo sugan taasi waa xagga sanadka un xagga kale waxa xadiidka inooguba sugan un baabka ee nahi in laysu diidayo layskaba nahiyayo alxalif bغayr الlahi subحaanaه wataعaalى oo ilaahay غayrkii in laguba dhaarto halkan aabbayaashii baa inooguba sugan wax inoo dambeeyaana way jiraanba oo dee waxa weeyaan aabbayaashii un aan ahaynba marka waa guud ahaanba dee waana tan laftigan kale aan soo aragnay faman kana xaalifa falyaxlif biالlah aw lyasmut marka bal cid aan ilaahay ahayn in laguba dhaarto taa nahintii layskaba nahiyay ayaa inooguba sugan waxaana halkan sheekhu culimada kaba soo noqonaya arrintan nahyiga keentay ama xikmada ku jirta xalifkan iyo dhaartani waxay keentaysaa weyneyn wax la weyneynayo maxluufu bihi ka lagu dhaaranayo weyneyntii baa ku suganoo waa tacdiimu lmaxluufi bihi waye maxluufu bihiga weyneyntiis dee markaas xaqiiqat lcadamana wax ilaahay subxaanahu watacaala u khaas yahayo in cid kale halkaas la siiyo ama isagii loo ekeysiyo laguma shabaha wax meesha taalla maaho ruux muslime inuu taasi ay kaba dhacdo bal markaa arrinku dhaartu waxay keenaysaa ciddan lagu dhaaranayo waa cid ruuxa ku weyn uu weyneynayuu leeyahay waxaa dee dhaartii kol hadduu magaciisii sheegay inuu wixii iskaba ilaalinayo dee magacan uu sheegay daraaddeed iyo dhaartan isagaba ilaalinayo taasna waa dee tacdiim oo bal ruuxu hadduu ictiqaadsan yahay hadduu markuu cid kale kuba dhaarto way noo dambaysaaye dee tacdiimkii ilaah oo kale iyo taas inuu si ilaahay u weyneyn jiray u weyneynayo gaalnimaabay noqonaysaa bal markaa taa nahyigu taaba weeye laakiin meeshii waxaaba taala axaadiid kitaabkan hore usoo aragnay aflaxa waa abihi in sadaq iyadoo rasuulka ilaahay nin dee yidhi bal markaa waxyaalihii faraaidda islaamka weydiiyey oo yidhi intaas waxna kuma darayo waxna kama dhimayo ayuu aflaxa wa abihi in sadaq lafti saasa uu liibaanay wa abihi laftigaasna saxiixan muslim ayuu kuma sugan yahay taasoo kale culimada barhkood baa yidhah dee intii markii hore aan arrintan iyo xukumkani iman bay ahaydba walow dee hadaladoodana ay kuba soo yar noqnoqoto laakiin waxay kaba dhigaan inaan dhaar aanu rasuulka ilaahi ugaba jeedin dhaarna ahayne kolkol hadalka adkeyntiisii iyo taakiidkii uun ay ulaba iman jireen oo marka aan dee waxa weeyaan dhaar looga jeedin aan dhaar ahaan loogaba jeedin xukunkan ma yeelanayso waxani waa te waa marka uu ruuxu kuba dhaaranayo uu dee dhaar ahaan ulaba imanayo taas baa nahyigani yahayba arrin kalena way taalaayo waxaa qur'aanka inoogu soo noqnoqda iyadoo ilaahay makhluuqaad kuba dhaaranayo makhluuqaadkaas oo dee waa tan qur'aanka wاlfajri wالshamsi wاlcasr dee adugu wduxa dee aad bay wالnajmi wالduuri way fara badan tahay waxyaalaha makhluuqaadka ilaahay kuba dhaartay marka taasna culimadu waxay yidhahdeen halkan kolley jawaabtu waxa weeye arrinkani dee inaga takliif ina saaran weeye ama ilaahay subxaanaه watacaala dee makhluuqaadkiisa wuu kuba dhaartaa waxaana yidhaahaan arrinta kuba suganbana waa baraarujin laysku baraarujinayo shaygan ama waxa weeyaan oo layskuba baraarujinayo waxa bal dee qiimaha uu leeyahay iyo inuu yahayba wax ilaahay subxaanaه watacaala waxdaaniyadiisa iyo dee kelinimadiisa iyo bal matalan taas tadbiirkiisa iyo qaalinimadiisa iyo qudradiisa daliiluba ah waayo waxaan oo dhami aayaad ilaahay weeye ilaahay baa marka uu ruuxu u fiirsado dee khaaliqeedii buu kuba garanaya waxyaalahan abuuray isaga kelinimadiiyo keligii inuu ka yeedhahay cibaado mutayo manaa arrinkan ah ilaahay uguba dhaaranaya waa shaygan oo laysku baraarujinayo qiimaha uu leeyahay sharafta uu leeyahay iyo dee bal taas ayay tahayba kolley imaam nawine hadalka wuu soo naqliyay lakiin cibaara aniga nuskadayda taalla marka haddii laba yidhaha faqad aqsama allahu tacaala bimakhluuqaatih waالsaafaati wاdaariyaati wاdur wanaj faljawaabu an allaha tacaala yuqsimu bima shaءa min makhluuqaatihi tanbihan calى sharafi waa cibaaro aada u saliima oo ilaahay subxaanaه watacaala wixii uu doonay makhluuqaadkiisa kamiduu kuba dhaartaa iyadoo shaygan sharaftiisii uu iskuba baraarujinaya markood ba halkan idhaa maye waxa qadaranba dee wasaafaati warabbi saafaati lakiin taqdiirka looma ubaahnaa ee waa arrinkaas laakiin culimadii kolley masaladan kaba hadlaysay ayaa barhkooda hadalka nawowi bay soo naqliyaan sida wariyudiin alciraaqi oo kale markaasaa cibaaru kaba soo naqliyaa inuu si wuxuu nawowi halkan yidhi faljawaabu ana lilahi tacaala aniga ima taalo inay idinka idin taalla mooye waa si isagu soo naqliyo in hadalkiisa ana lilahi tacaala an yuqsima bima shaءa min makhluuqaati markaasuu ku bushiyaa imaamka nawowi buu kuba bushiya leeyahay cibaaradanuu ka cabiray ana lilahi oo macnaha ilaahay wuxuu leeyahay oo dee isaga in banaan bay noqonaysaa oo kale taasaa wixii makhluuq dee lama odhan jiray cibaaradu dee tayar qoonsaduu leeyahy waa hadal dee munkare tacbiirka fiicani waxa ed inuu yidhaaho an allaha tacaala yuqsimu waana sia ii taalaba anigu emana garan karo inay nuskadaas dee imaka waa sida u soo naqliyey nusqooyinkiina waxaan filaya inay dee tan iyo taale lakin waxaa leeya waa ictiraad haddii dee barhkood a meelo kuba aragtaan ictiraad waliyudiin alciraaqiyo ay leeyihin nawowi cibaarada waa laga fiicnaa oo ilaahay taasu lilahi kadaadan markaas waa laga fiicnaa sia de waa wixii inta badan waxaasi shayga jawaaskiisa iyo banaanidiisa iyo waxyaalaha loo isticmaali jiray marka dadka iyo waxyaalaha lagaba hadlaye lakin dee cibaaradaasi nooma taallan si filayo ama horta aniga ioma taalo bal waxaa kaloo xadiiska dee tahay culimadu ay xalifkan dee ilaahay laguma dhaaranaya maha dee ismigan un bilahi un laftiga uu kuba soo arooray de waa ismigaas iyo dee sifaadkiisa dhammaantii asmaadiisii waa lagu wada dhaaranaya waxay ummaduna kuba ijmacsan tahay lakiin arrin buu halkan sheekhu tilmaamaya qolooyinkeena sharax haysta waana arrin kolley bal dee ay tahay bal oo ah inuu yihi wafihi nahyu can xalifa bigayri asmaai subxaanaه wasifaati wahuwa cinda asxaabina makrum walaysa bixaram waa cibaaro oo waxaa xadiidka kaloo inoogu sugan nahyin layska nahiyayo ilaahay asmaadiisii waxaan ahayn iyo sifaatkiisii waa dee ciddii aan isaga ahayn in laguba dhaarto taasi waa hadal caadi oo xadiidka way inooguma sugan tahay wuxuu ihi marka la eega cinda asxaabina shaaficiyadu ujeeda haddii dee ilaahay keyrkii laguma dhaarto makruuhun walaysa bixaraam cibaaro saasuu ka cabirayn kolley shaaficiyadu taaleeyo dee kolleyna maaha un shaaficiyada wuxuu khaasa ikhtilaaf madhabaha iyo culimada jiraba weeye iyagoo bal matalan ruuxu haddii u haysto ciddan uu kuba dhaaranayo inuu mutay weyneyntii ilaahay oo kale o dee cadamadii ilaah oo kale uu leeya taa waa kaafir gaalnimo cad bay dhahaan oo tii loo jeeday ma aha laakiin marka aanu taa ahayn ee dhaartina kaba dhacdo oo kale in maxaaraan buu ku dhacay bise kumuu dhicin alfaadahan in allaha yanhaakum iyo in man kana xalifan falyaxlif illahi aw liyasmut iyo kolley taxriim bay faa'iideynayeen ee marka la eego aimada maalikiyadoo kale khilaafku agtooda wuu jiraa agtoodana waxaa mashhuura karaaha inay tahay xanaabilada agtooda khilaafku waa jira lakiin agtooda waxaa mashhuura sida daahiriyada oo kale xaaraan inay tahay shaaficiyada agtooda khilaafku waa jira bal dee shaafici oo kale ayay hadal ka soo naqliyaan oo muddo dheer anigu waxa weya ruuxa caynkaase saa laba yimaado aamin ugama ahiya ama sida wuxuu ku taradudaya aatibnimadiis oo kaleo malabata iyaga kuba keente laakiin intooda badan ba waxay kaba dhigaan karahay kaba cabiraan karahay kaba cabiraan adigu waa khilaaf jira maaha madhabka une madhabaha oo kale eh laakiin nusuustan marka la eego daahirkeedu waxay xoogeynaysaa cidda culimada ee ku tagtay inuu xaaraam ay tahay taas in ilaahay keyrkii laguma dhaartaa waa mid e khilaafku waa jiraayo maaha madhabka uun de waxalkan imaamka laguna bushiyo maaha oo dee waa waxuu soo naqliyey sii jirtay iyo aimadii madhabka intooda badan ama jumhuura asxaabi shaaficiya qowlkoodii maalikiyadna waa qowlka mashhuurka xanaabilada qowl saasaa jira lakiin taxriimkubaa mashhuura oo bal matala taas iyada waa mid waxaana jira xadiis tirmidi wariyey man xalafa bغayr الlahi faqad ashraka aw faqad kafar lafti saas weeye oo ruuxa ilaahay keyrkii kuba dhaartaa rabbi buu shariig yeelay ama wuu gaaloobay xadiidka isagu waa xasan buu yidhaah kole xaakimna wuu صaxiix yeelaaba oo dee xaakimna wuu صaxiix yeelaa tirmidina uu taxsiiniyaa lakiin tirmidi baa raaciya side wuxuu de arrintan taqliil iyo zajri loolaba yimi oo xalifkan shirkiga kaba imanaya hadduu ruuxu dee ictiqaadka madmuumkaa inuu ilaahay uu kula simayo waxaan uu kuba dhaaranaya uu jiro de waa gaalnime lakiin marka aanay taa ahayn oo kale ayay shirki yar bay kaba cabiraan ama shirkul asqar inuu yahay oo kale oo dee kama dhigaan waa nasta kolley tirmidiya matnana kuba soo naqliye inuu dee shirkigii weynaayo allahuma haddaan ictiqaadka caynkaasi raacin oo bal xadiidkaasna dee kolley waxyaalaha taxriimka faa'iideynayo inoogaba midyo bal qowlkani waa qowl jira madhabyi kala dunaana kuba suganba barhkoodna taxriim ay agtooda mashhuurkaya sida xanaabilaya daahire daahiriye lakiin waxaan leenaha un nusuustan ah nahyigan iyo ilaahay uu idiin diidaya rasuulka ilahi u idinka nahiyaya nahyiguna asalku taxriim yahay xadiidkaa tirmididan soo naqlinay arrintan man kana xariifan falaa yaxlif ila billahi oo kale waxyaalahaasi waxay noo faa'iideynayaan ilahay keyrkii in lagu bardhaarta inay xaaraam tahay bab man xalafa biاllati wاlcuza falyaqul laa ilaha ila اllah adakan baabu man waa baabu bayaani man ama dee amri man weeye waa ruuxii bal dhaarta man xalafa ruuxa dhaarta biاllati wاlcuza laata iyo cuza falyaqul laa ilaha illa اllah xadiidku inooguba iman doonaa waana laba ismi oo dee asmaad iyo asmaada sanamadoodii ama laba sanam oo dee ay matalan carabi lahaydba kaba mid ahaaye xadaثnي abu الظاhir naga amsiya dadkan hadlaya xagga dambe xadaثnي abu الظاhiri qala xadaثna بن wahbi عan yunusa xa وxadaثna xrmlة بن yaحyى qala aخbarana بن wahbi qala aخbarani yunus عan بn شihaabi qala aخbarani xmayd بn cabdالرaحman بn cawf أn aba hurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlah عalيه وasلم man xalfa ruuxa dhaarta minkum xaal uu idinka idinka mid yahay oo faqaala yidhaaha fii xalifii dhaartiisii uu dhaaranayay bilaati laata falyaqul ha yidhaaho laa ilaaha ila اllah ha yidhaaho macnaa dee waa iyagii waa dad soo islaamay islaamkiina uu islaamkooduna uu dhowaa waqtigii aanay islaaminna allaata iyo alcuza waa waxyaalihii ay kuba dhaaranayeen ay badsan jireen bay ahayd kolkolla waxa dhacaysay ruuxu isagoon uba jeedin inuu iyagii weyneeyo waaba kan islaamay waa ka kufriyey waana ka fog yahaye ee marka ay hadlayaan iyagoo intay isiloobaan waa wax carabkoodu bartay khaasatan dadkii dee weliba islaamkoodu dhowaa inay carabkoodii uun si aanay dee iyagu kuba talagelin ay usoo marto cibaaradan allati waalcuza marka kaasoo kale ayaa la leeyahay istidraak ahaan iyo waataa bal hala yimaado inuu laa ilaaha ila allahu yidhaaho dee dhaar ma aha waana shay baatila ee bal taas oo kale oo arrinku may hayn dee ruuxii isagii ku talagalay inuu ku dhaartaa waa gaal muslimba maaha waxa weeyaan waa dadka islaamkooduna dhowaa waxaana badsan jiray carabkoodu batee uu qabaatimay ayaa kolkol sahwi ahaan iyo iyagoo isilowsanba wixii carabkoodu bartay ayaabay dee kolkol dhici karta inuu kaba soo fulo markaasuu yihi taab waxaa jirta xadiid kaley ay wariyeen nasaa-i iyo qolooyin kale oo de matalan axmed iyo ay wariyeen adugu horta de oo ahaa muscab ibnu sacad aabihii sacad uu kaba warinayay sacd ibn abi waqaas ayaa wuxuu sheegay iyagoo maalin joogo kolley de waa laga yaabaa inay maka ahayd iyo adigu bartoley waana waktiyada ay sooba islaameen inuu hadal isagii kaba soo dhacayo waa saas oo kale tan aan leenahay oo uu yidhi wallati walcuza waa sacd ibn abi waqaas axad alcashara oo waktiyada dee arrintuna arrinkana uu kuba cusba dadkii kale la joogaa yidhi war ruux baad ku dhacday waxaan kaaga baqanaya inaad gaalowdee ba rasuulka ilaahay u tag oo dee arrintani rasuulka ilaahay buu yimi salawaat ullaahi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu ku yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu halaaa maraat taa ku celi saddex goor oo xadiidka ay dhici karto dee inuu manaa in intaa laba taab yeel ama intan laguma kaaftoomi kare kene taas saddex goor dheh haddana watacawad billahi min الshaydaani ثalaaثa maraat saddex goor acuudu billahi min الshaydaani الrajiim dheh watlf waطful can yasaarika ثalaaثa maraat uma laa tacud saddex goorna xagga bidix aan dhoof isaga tuf dibna ha ugu noqonin anaa dibna ha ugu noqonin oo arrinku wuxuu ah markaa de wax aanay uba qastahayn oo carabkooda ku imanayna ninkii uqastaya isaga waa gaal weeye maaha islaamba ee waxaanay uqastayn oo dee qabatinkii ay qabatimeen iyo iyago wixii kuba dhawaabay carabkooda tani ugaba imanaysay haddaba ruuxay taasi kaba dhacda bal xadiidkaas waa kaas oo ibnu xibaan iyana way noo saxiix yeelay ayaa de rasuulku bal dee riwaayo xaafid soo noqliyo isaga waxaa bu gaadhsiiyey laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir dheh taas shaydaanka iska naar u ah dabadeedna dib wixii ha ugu noqonin bal taas baa waa sacd ibn abi waqaas marka waa umuurahaas oo kale oo wax loo qastaya mayahayna hadduu carabkiisiba ay kagaba dhacdo falyaqul laa ilaha ila allahu waman qaala ruuxa yidhaha lisaaxibihi saaxibkiisa ku yidhaah war ruuxan kale saaxiibkiisa tacaalo kaalay uqaamirka kula qamaare waan kula khamaarayaay aan khamaarna weeyaan qimaarkii aan ciyaarno uqaamirkana waxay ku jasmisan tahay jawaabtii dalabka weeye tacaalo dalab baa ka horeeya macnaa de haddaad timaadid waxaasaan samayno ad ii timaadid waynu khamaaraynaa khamaar baan ciyaaraynaa ama qimaar baan ciyaaraynaa ruux hadalkaa yidhaha hadda ficilkii kumay dhaqaaqin ee laakiin qimaarkan isna xaaraamta ah maysirka ah ayuu ugu yeedhay ama waxay ku dee qimaarayaan wuxuu doona haba noqdo waxa ay lacag ku kala helayaan un weeye wax lagu kala helayo lacag lagu kala helayo sharatan la sharatamaya ha noqdo wax kale ee muraahani falyatasadaq ha sadaqayso sadaqaha la bax macnaha sadaqadaas baa iyaduna ismigan kaba dhacay kafaaray u noqon wixii dee haka joogsada weeye waa hadalka yeedhidii unba weeye waxa sadaqaysto khadaabi a wuxuu yidhahaa wixii uu doonayay inay ku qimaaraan bal maalan taas ha sadaqayso qadarkee laakiin halkan imaamku uu kaba hadlayaayo waxba xadiidku taa ma keenayo laftina waa inoo dambeeya falyatasadaq bishaye adigu sadaqaha la baxa weeye xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhahaa dee waxaa arrinta naftooda ku sugan sadaqadna waxa weeye wuxuu ruuxa ugu yeedhayay inay xoolo ku bixiyaan badils ay ku bixiyaan markaasaa maxay noqotay nooc kafaarana haba noqotee in xaq lagu bixiyo xoolihii xoolihii uu doonayay baadilka inuu ku bixiyo xaq ku bixin waa shay xaqa oo sadaqaha looga baxo bal taasaa laba noqoto uma qaala lisaaxiibi tacaala uqaamirka falyatasadaq sadaqaha la baxo xadiidka bal duruqdiisa waan gaari doonaa insha allahu iyo kalaam muslim oo inoogaba dambeeye bal halkan kolley umuuro sheekhu uu soo qaaday baanu xoogaa yar ka soo qaadaya oo waxa weeyaan waxaa loo amray inuu yidhaaho laa ilaha ila allahu kaa dhaartiisii dee ama hadalkiisii kusoo daray waxyaalaha asnaamta wuxuu la yimi wax dee keenaya asnaamtii in la weyneeyo kol hadduu kuba dhaartay marka taas baa waxa weeye dee la yidhi la kaali kelimadii tawxiidka islaamkaagii cusboonaysi iyo jadiidiba marka isagoo asxaabtiina kaba soo noqonaya ama shaaficiya wuxuu yidhi hadduu ruuxu allata walcuza kuba dhaarto ama uu yidhaahay infacaltu kada haddaan waxaa sameeyo yahuudinimo uu isku sheego ama nasraani baan ahay ama islaamkii beri baan ka ahay ama nebigii baan beri kaba ahay waxaasoo dhan dhaar ku guntamaysa asal ahaan maba jirte waxaa korkiisa dee laa ilaha illa allahudan inuu yidhaaho istikfaar inuu laba yimaado taas ee laakiin wax dhaaroo guntantay oo la yidhaha kafaariya waxba kaba imanaya maba jirto kolley waana jamaahir alculamaa barhkood baa le waxbaa guntamaya xanafiyaday kasoo noqonaya lakin dee nusuustaa ma saacidayso kafaara ma jirto waa kafaaradu waa laa ilaha illa allahu iyo dee istikfaar iyo in waxaa laba yimaado ee laakiin dhaar isagii uguntamaysa taas iyadu ma jirto xaggan kale in sadaqada la amrayna waa dee waxaan kaba dhacay ee macsiya arrintan hami unaha walow sheekhu halkan kaba soo naqlinayo qaadiciyaad oo kale oo uu kasoo naqlinayo inuu xadiidku faa'iideynayo ama lagaba qaadanayo ruuxii wixii dee hami ahaa ee uu kuba hamiyey ee dee bal matalan macsiyo ahaa ee kol haddii uu goosasho iyo waxyaalahaasi ay yimaadaan inay meeshii dembi kaba imanaya arrinta hami uun maaha ama casmi uun maaha qowl baa jiray waa u yeedhay waa macsiyada la isugu yeedhaana xaaraam weeyaan oo maaha hami laguma hamiyayo arrintu maaha waayo ana alcazma cala almacsiya ida istaqara fi qalbi kana danban yuktabu calayh lakin tani casmi way dhaafto waaba yeedhin bal waxa weeye macsiyadii la isugu yeedhaya dembi oo kiina de waa inuu si ay kafaare ugaba noqoto sadaqadan uu laba yimaado wixii kolba u suurtagala sida laf lafdiga inooguma dambeeya taaba wey wuxuu uhi marka xadaثnي سwayd بن سacيidi qal xadaثna الwليd بن mslm عan الأwزaعي xا وxadaثna إسحاq بن إbrahيm وcبd بن حmaydi qal xadaثna cبدالرزاq qal أخbarna mcmr kilahma عan الزhriy eg waa si aan lahayn markii dhaweyd halkii uu kaba tegay cubaydالlahi waa san caadadiisi awsaaci iyo mcmr iبn rashid buu leeyahy labadooduba xadiidka زhri bay kaba wariyeen bhada isnaadi isnaadkii imakaan kaba soo baxnay ee زhri ee ahaa can xumayd بn cabdiلرaحman can abi hurayrata waxadiiثu macmarin xadiidka macmarna miثlu xadiiثi yunusa xadiidka yunusun buu laba mid yahay غayra anahu qaala wuxuu yihi falyataصadq bshayin halkaa falyataصadqun isaga uu ku joogay xadiidka yunus bishayin buu raaciyo waa taasoo dee ama haba yaraado wixii wax yar iyo wax weynba uu kuba dhacayaa waxa weeya waxa ku sadaqayso sadaqaha la baxo wa fي xadiiثi اawsaaciyi xadiidka awsaaci waxaa ku sugnayd man xalafa biاllaati wاlcuza oo lafdiga hore eg dee qolooyinka dambena ama uu macmarna uu ku waafaqsanya yunus man xalafa minkum faqaala fii xalifihi billaati bay ahayd markaa riwaayada awsaaci can zuhrina waa laata iyo cuze waana ti uu tarjamada inooguma soo dhigtay taas baa kuba sugnayd qaala abulxusayni muslimun waa imaamkii kitaabka lahaa muslim ibn اxajaaj abulxusein ba wuxuu yihi muslimna bedelun buu kaba yahay hada alxarfu xarafkan xarafkii muxuu ula jeedaa yacni qowlahu tacaala uqaamirka falyatasadaq marka imaka xaraf ku idlaaqay jumlana waa ujeedaa waa jumlo maaha taasoo dee waa iyadoo xaraf la idlaaqo oo dee jumlo loo jeedo haddaba intan ah waa jumladan tacaala uqaamirka falyatasadaq laa yarwihi axadun axad ma warinayo hayru zuhriyi zuhri un mooye zuhri un mooye cid kale ma warinayso oo macnaa xadiidkii hadda eeg laba qaybood buu ahaa man xalafa minkum faqaala fii xalifihi billaati falyaqul laa ilaha illa allahu intaa imika uu ka reebay ee waa intan waman qaala lisaaxiibihi tacaala uqaamirka falyatasadaq intan buu leeyahy zuhri un mooyaane cid kale ma warinayso oo ama intaa hore wuxuu soo qaadaa xaafid oo wuxuu dee tan muslim ugu qayda hadda kitaabka dee waa fatxubaari halkan kumd wuu sharxayaa waa taa aan sheegayna waxyaala badan oo kitaabkeenan ina anfacayo sharax u noqonaya halka ama umuurahan axaadiisto aad u faa'iido badan bu haddana sharaxa weyne fatxubaari kuma sugane wuxuu leeyahy xadiidkan soo qaadayay ee sacd ibn abi waqaas oo kale ayaa dee macnahan ku yimi ruuxa hadduu dhaartiisii allata ama alcuza yidhaaheen laa ilaha illa allah walow dee kaasi uu ka yeedheeraa laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah taas uu gaadhsiisna ama xafidilah waqadiir uu gaadhsiiyey shaahid bay taasi utoo waa lala wadaagsaday markaa riwaayadan abu hurayre xadiidkan laakiin oo zuhri waa lala wadaagsado dee dar wax kalo axaadiid kale ama xadiid kale inooguma sugantay laakiin jumladan a waman qaala lisaaxiibi tacaala uqaamirka falyatasadaq waa xadiidkaa zuhri warinayo cabdiamaan xumayd ibnu cabdiraxmaan kama warinaya abu hurayre horta maha xadiiu dee hadal uu leeyahay un zuhriye waa xadiidkii riwaayadiisa cid kaloon zuhri ahayn oo jumladaa warisay ayaan jirin buu leeyahay muslim baa leh markaasa arrin kaleu raaciyo qaala muslim wuxuu yihi weli zuhriyi zuhri waxa usugnaaday naxwun waa wax ku dhoweeyey min tasciina xadiian sagaashan xadiiso yrwihi uu warinayo can nabiyi salى اllahu alay waslm nin xaafidu ahaa ama waqtigiisa dabaqadiisa waa dee xaafidkiisiibe ama laa yushaariku aanu la wadaagsanayno fihi ay fi zuhri fihi xadiidkaas zuhri aanu la wadaagsanayn laa yushaarikuhu oo zuhriya fihi fi lxadiidi ama axaadiida in axadu axad biasaniida jiyaadin asaniid fiicana wuxuu leeyahay axaadiis badan baa jirto sagaashan taqriiban ba ahoo zuhri la gooni noqdu rasuulki ilaahay kalaba gooni noqday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maahana isaga maraasiishii inay tahay sanadkiisuu ku warinayaa weeye maha inuu rasuulka ilahay toos uga warinaya sanadkiisuu ku warinaya waa axaadiis mawsuula ee laakiin waa gharaa-ibtii zuhri baan odhanaynaa oo wuxuu leeyahay walow dee riwaayaat daciifa waa suurtagal iyo asaaniid daciifa laakiin asaaniid fiican oo markaa cidi kulama wanaagsan laftiga jayidna ee waa xadiisan la aqbalayo ayaa loo isticmaalaayo xadiidkan maqbuulka ah oo xasan iyo dee saxiixba labadaasba jayid bal isaga lafdiga xasan mala jayid xasannimo waa ka sarreeyaayo dee waa xadiidkaas saxiixay kuma idlaaqayaan ama wax ku dhow weeye oo xasankii dhammaantii kuma wada idlaaqayaan ee lafdigan jayid macnaa axaadiistaas waxay kolley alfaaday isticmaalaan oo aljayid iyo athaabit iyo aلصaxiix iyo dee taas alxasan waa gaari almujawad iyo almaqbul iyo waa alfaado axaadiista kolley xasan iyo صaxiix ay u isticmaalaan jayidkuna walow labadaba ay ka dhexaysiyeen haddana kolley waa noocaad moodo inuu kasii yar martabo sarreyn karo xasan haabitkana markay isticmaalayaan dee barhkood baaba yidhah xadiidka صaxiixun buu ku khaas yahay ama xasanka waa la shamlinaya kolley siyudi baa dee bilowyada marka alfiyadiis oo kale وللقبول للقبول يطلقون جيدا وثابت الصالح والمجود وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يخص بالصحيح ثابت أم يشمل الحسن نزاع ثابت له ثابتku صaxiixa miyuu ku qaasiyey mise xasankaba waa isagiina waa lagu wada idlaaqa markaas le nisaac baa meeshii jira taasoo bal markaa wuxuu markaa saaraya in ixtiraaz ay tahy haddii asanidu ay daciif tahay waa suurtagal dad kaloo la wariyey inay jiraan lakiin axaadii asaniidee la aqbalayo ama fiican cid kula wadaagsatay taasi ma jirto waa qaraa'ibtiisii un xadaثna abubكر بن abi shaybta qal xadaثna cabdالأعlى can hishaam hishaamka waa hishaam بn xasan الqurdusi ninkan lena sirina kaba warin jiray can اlxasani waa basri can cabdiلرaحman بn samurata qaale horeyna usoo maray waa صaxaabi reer bani umaya reer cabdishamsi ahaa muslimaة الfatxi kaba mid ahaa waa ninkii baryihii dambe dagaaladii dee loo bacay sijistan meesha la odhanaya abi da-ud iyo dee mandiqadoodii ninkii furtay baabu ahaa ee halkaa isagoo ciidankaa hogaaminaya cabdiلرaحman ibn samura qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi laa taxlifu ha dhaaranina bidawaaqi dawaaqida ha kuba dhaaranina oo waxyaalaha dee asnaamtii iyo ha kuba dhaaranina walaa biaabaa'ikum aabbayaashiina ha kuba dhaaranina waa xadiidkii marka aynu soo maray ama laba xadiis baynu soo marro man kana xaalifa bilahi man kana xarif falyaxlif bilahi walyasmut oo dee laa taxlifu biaabaa'ikum baynu soo maray waana ta aynu soo maray dee ruuxa dee isagu laata kuba dhaartaa falyaqul laa ilaha ila allahu labadiiba way noo shamlinaysaayo dawaaqidu waa jamcu daaqiyatin oo imankaa dawaaqi waa asnaamta mufradkeedu waxay yidhaaheen waa daaqiya ayaaba la yidhaahaa dee waxaana daaqiyo looba yidhi wax kastoo isagu xaddiisa markaa ama xadgudub ah ama dee xaddiisii iyo dee jaawaz alxad adigu wixii xaddii dhaafaba cibaarada daqa waa lagaba cabiraa duqyaan mujaawasat lxad weeye inaa lamaa daqal maw waa markii biyihii bateen ee dee biyihii caadiga maaha waa ka ilaa burii baabay qarinayeen xamal lakum fi ljaariya oo kale marka haddaba dee in asnaamtii marka la eego iyadii waa waxaa jamaadkaba ah wax ay dee garanaysaa iyo aanay jirinba e dadkan iyagoo caabudaya iyagoo xadgudubkii laba imanayo xaddii dee dhaafayba oo de waa kuwa ilahay duunkii bay waxyaalaha caabudeenba oo tan baa dee tadaaqiya loo yidhiba lafdina waxa bu muslim aan ahayn oo xadiidkana laa taxrifu bidawaaqiti baa kuga sugnayd jamcu daaquutin oo sanamkii iyo shaydaankii waxaa laguba idlaaqo sheekuna halkan faa'ido fiican uu dhigayo lafdiga daaquut mufrad buu noqdaa jamac buu noqdaa mudakar buu noqdaa muanas intaba uu noqdaa markuu muanaska yena waladiina ijtanabu daaquuta an yacbuduuha markuu jamc mufradka mudakarka yena yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquuti waqad umiruu an yakfuruu bihi eeg marna an yacbuduuha oo damiirki waa damiir dee markaa ta'niis marna bihi oo damiir tadkiira macnaa lafdigaa intaba ku wada dhaca ee haddaba waxyaalaha asnaamtii iyo waxaa ilaahay duunkii la caabuday guud ahaan iyo shaydaan iyo saaxir waxoo dhan ha kuba dhaaranina weye waxaan ilaahayn ha kuba dhaaranina cid aan ilaahay ahayn ha ku dhaaranina baabu nadli man xalafa yamiina fara'aa gayraha khayra minha an yaأtiya aladi huwa khayr wayukafira can yamiinih waa baab dheer weeye qeyb baan markaa ka arki doonaa axaadiista in sha allahu tacala way noo socon doontaa marka waxa weeyaan kolley dee waana baabku ha dheeraado axaadiistuna kolley macno keliya kooban bay inoo wada yeel macno keliya ay inoo wada yeelan doontaa alfaadaha iyo dee asaaniidi iyo taas mooyaane marka qeybta hore haddii aan kuba sheegno inta kalena la macnay noqon walow casharka ka dambeeya ay raaci doonaan bal wixii aan kaba gaadhno un baan caawa gaadhsiinaynaa bal hadday suurtagal noqoto xadiidka koobaad ee abu muusa alashcari warinayo oo duruq dee alfaadiisna ka dhaadheertay kuwa kale duruqdiisna ay badan tahay haddaan duruqdiisa dhammayn karnaan isaga iskuba daynaa biidn illahi tacaala marka baabku waxa weeye baabu nadli man bal shaksi u sunnayntii buu baabkiisii yahay xalafa dhaartay yamiinan ay calaa yamiini weeye waa wax dhaari ku guntamaysa kuba dhaartay oo fara'a arkay khayraha waa dhaartiisii kayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay maxaa loo suneeyey nadwi man an yaatiya inuu la yimaado waa waxaan wixii loogu yeedhaye loo sunaynayay aladi kii huwa isagu khayrun waxaan isagu dhaartiisii ka roon ka fiicanee khayrka badan inuu laba yimaado kaba khayrka badan dhaartiisa wayukafira kana kafaaro guto can yamiini dhaartiisii macnuhu waxa weeyaanuun horta dhaartii markay ay dee ilaahay subxaana watacaala ismaadiisii ama sifaadkiisii lagu dhaaranayo waa taa guntamaysa in guntankoodna horta dee ruuxu wixii uu kuba dhaartay inuu ilaaliyo axfaduu aymaanakum ilaahay baa yidhi waa dhaartii in la dhowro magacii ilaahay intaad daarata haddana wixii aada jebisood buriso dee imti ibtibaal ismigii ilaahay aada fudaydsataa meeshii kuma sugnaanayo dhaartii in la dhowro weeye laakiin dee dhaartii baa kolkol wejiye aan la dhowri karin oo ama aan haroonayn yeelanayso hadduu ruuxi wax khayra inuu sameeyaba uu ka dhaarto inaanu ehelkiisii ama qaraabadiisi ama cid kale u ixsaan farin buu kuba dhaartay cadhaa ha kaba soo saarto dee ixsaankii iyo siladii baa ka fiican isagoo dhaartiisii ilaashado o yidhaah waan dhaartay wixii waan iska si unbaan kuba jiraya ama waxaan toosnayn inuu sameeyo ku dhaartay marka caynkaas oo kale ah waxaa ruuxii la farayaa inuu dhaartiisii buriyo kafaaradeedii bixiyo wixii khayrka lahaana uu sameeyo uu kaba dhaartay ama wixii aan toosnayne uu doonayay inuu ku dhaqaaquu sameeyo tii inaanu samayn ee dhaartiisii inuu buriyo marka dhaartu markay noocaa tahay waxaan lagu dhaartay oo la ilaaliyo iyo ay ka fiican tahay iyadoon la ilaalin oo dhaartii la jebiyo ayaa waxaa la amrayaa inuu dhaartiisii intuu iska buriyo kafaaradeediina bixiyo axaadiis ay nooguba imanaysaan de waa baabkaa dheera oo axaadiis kala duwan baa inoo iman doontaa ee laakiin cunwaanku kaa weyn xadaثna khلف بن هiشhاm وqتayبة بن سacيidi ويحyى بن xabيb الxاariثiy وlفd لkhlفi qaalوا kale raggan waan horeynu usoo maray khلف بن هiشhaamna waa ninkan dee kolley اkhtiyaar qراءaadkaa le ama casharada kaba mid ee hore aynu usoo aragnay kolleyna tarjamadiisana waxaan kaba soo sheegnay habeen dhaweydna nin yacquub la idhaaho iyadna casharada kaba midaan soo haynay dee waa uu sheegay inuu xadiidkaasoo keliya leeyahay laakiin idinkumaan baraarujin ninkii dee bal matalan qaariga ahaa ama quraada kaba mid ahaa inuu ahaaba idinkumaan baraarujin oo dee kolley ma dheereen baan filayaa adigu waxoogaa waa laga yaabaa dee waxoogaa baan ka sokaynay laakiin waan soo marra oo xadiidka keliya uu muslim kuba leeyahay ama khalaf dee waa taa in badan aan soo arkaynay inuu soo noqnoqonayo waxay yidhahan walafd lkhalafin qaaluu xadaثna xamaad bn زaydi can haylaan bni jariiri can abi burdata can abi musa alأshcariyi qaala anahu qaal abu burda waa in abu musa alashcari o abihi buu xadiidka ka warinayaa sanadkana waa sanad reer basraa marka la eego oo walow dee abu musa reer kuufan ahaa basrana waa degeysne ama dee kol waa joogaya qaala wuxuu ihi ataytu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan u imi fii rahdin min alashcariyiina waa koox ama jamaaco ashcariyiinta ka mida anoo kuba sugan nastaxmiluhu xaal aan weydiisanayna inuu gaadiidna siiyo aan fuullo oo waxaa arrintu ahayd waxaa loo ambabaxayay dagaalkii jeish lcusra ama ghaswadii tabuk baa markaa loo ambabaxayay iyaguna waa dee dhul dheerna waa la tegayaa waqti kululla way ahayd boo xagaa ah oo dhulkaa dee saxraa iyo dhulkaa kululla joogay markaasna waxay gaadiida may haysanoo rasuulka ilaahay bay u yimaadeen salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo weydiisanaya inuu siiyo gaadiid ama geeliida ay raaci fuuli lahaayeen bay raaci lahayen dadka ku raaci lahaayeen nastaxmilu waa nadlubu minhu an yaxmila waa tadii siintiiyo tadii dalabkayd anagoo weydiisanayna inuu na qaado macna na siiyo waxaan fuullo faqaala rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqti uu la soo kulmeen waxma hayn horta oo wax markaa diyaari ma jirin waanu cadhaysnaa siday inoo dambaysa markaasuu yihi wallahi laa axmilukum wallahi baan ku dhaartay laa axmilukum idinma qaadayo oo waaba kan dee rasuulka ilaahay u sheegay sababta eedhaar unbuu ku adkeeyey arrinkii wamaa cindii agtayda ma ahaanin maa axmilukum caleyh waxaan idin axmilukum idinku qaado caleyhi isaga korkiisa wax gaadiidoo imika halkan aan ku hayo oon idin siiyo oon idinku qaada agtayda maba ahaanin markaa idinma qaadayo qaala wuxuu ihi abu muusa falabisnaa waxaan nagaanay maa shaa allah kolle waxay noo dambaysa waqti dheer inaanay ahayn ilaa suwayca ayuu kaba cabiraya waa zaman ma badnayn zamanku bal markaa ma gaadhin halkii manzilkoodu ahaa muu gaadhin uma utiya waxaa loola yimi rasuulka ilaah loo keenay biibirin geel fa amara lanaa wuxuu noo amray ina la siiyo bisalaati dawdin saddex geela kollay laftiga dawd ee waxa weeyaan ilaa bal matalan saddex ilaa toddoba ama sagaal waabay idhaahaan warkood baaba idhaha in inka yar baaba lagu idlaaqayaa sida labadii iyo waxaanan hore usoo marrayba dee zaka ayaynu kuba soo maray oo wixii shan dawd kaba yar inaanay zaka ka waajibayn xadiidkii baynu kitaabkan muslim kuba soo maray ee dawdku bal waa intaasoo markaa wax badan maahay ilaa sagaal ilaa toddobo adawdu ila dawdi ebil marka waa hadaladoodii carbeed adawdu ila dawdi manaa adawd maca dawd ama dawd dawd loo geeyaa geel buu noqdaa inta kale de waa hala yar un markaas bay bal haddaba dawd saddex bal matalan waa min idaafati shay ilaa nafsihi oo saddex adigu geela oo guri dura kursahoodu ay cadcad yihiin buu noo amray adura agur waa jamcu agar oo de waa ti asalka horena algura waxay ahayd bayaadun fi jabhati lfaras oo horeynu usoo aragnay waa caddaan wejiga faraska kuba sugan ee laakiin markii dambe wixii caddaay oo dhan ba waabay kuba idlaaqeen kol kol shayga qiimahiisa ama dee qiimaha lena waabay kaba cabirayeen ee quri dura adurana iyada waxa weeye oo imika adura jamcu dirwatin weeye adura iyadoo aynu daalka la fadxiyo ama adira laba yidhaaho daashii lakarsi la kasriyo jamcu dirwatin ama jamcu durwatin durwana waxa laba yidhaaho shay kastaba waa aclaahu shay kastaba halka ugu sarraysa dirwat ljabal dirwa marka adigu waxa weeye shay kastaba halka ugu sarraysa weeye halkan markaa maxay tahay dee geela halka ugu sarraysa waa kursaha ee ama kuruskii weeyaane geelaasoo malaa geel shilisoo dee kuruskood ma taagan yaho u cadcad yahay kuruskood ayuu ahaa bal lafti kalena waa inoo dambeeyaa oo buqci iyo balm lafti markaasaan isaga kaa gaar ahaan u eegi doonaa falama indalaqnaa markii aan tagnay ee aanu kaxayseen ayaa qulnaa waxaanu yidhi aw qaala bacduna libacdin barhka ayaa barhkii kale ku yidhi laa yubaarik llahu lana ilaahay geelan inooma barakaynayo sababtuna waa maxay waa tan ataynaa rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baynu u nimi nastaxmilu xaal aan weydiisanay ina ina siiyo waxaan fuulno faxalafa wuxuu ku dhaartay anlaa yaxmilanaa inaanu ina qaadin uma xamalanaa halkana waa kan gaadiidkii ina siiyey dee rasuulka ilaahay dhaartiisii u iloobay markaa waa kan ina siiyo inagu haddaynu sidan kuba qaadano inagu rasuulka ilaahay ilowsiinay dhaartiisii ilaahay inooma barakaynayo faatawhu kollay abuu muuse iyabaa soo noqdee faatawhu way u yimaadeenoo fa akhbaruuhu arrinkii bay u sheegeen rasuulka ilahi yidha waad dhaaratay inaadna siin oonad waxna u qaadin dee waa digan haddana na siiyo geel aan fuulno faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ma ana xamaltukum anigu ma ihi ka idin qaaday walakin allaha xamalakum macnaa dee ilaahay baa keenay markii hore anigu waxba ma anahayn ilaahay baa soo sakiray oo geelan ama haniimay ahayde bal keenay markaa ka ficlan dee idin qaaday ee waxaan idin siiyey ilaahay weeye subxaanahu watacaala anigu waa sidad iyo dee taas baan aha markii horena o anhayna ilaahay baa arrintan inoo keenay waxaanin filahayn oo markii hore agtayda aanay kuba sugnayn arrintii baabkuu baabaysnaa isagoo dee rasuulka ilaahay xukumkaa guud inoo caddaynayana wuxuu yihi wainii anigu wallahi baan ku dhaartay in shaa allahu ilaahay hadduu iraadeeyo laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar kuma dhaaranayo kallay dee waxa weeyaan yamiinta halkan waa dee shaygii almaxluufu caleyhgii weeye ama maxluufu bi waa wixii laguma dhaaranayo waa shay sha'nigiisuya in laguma dhaarto taas ama calaada bmanaa bao biyamiinin dhaar kuma dhaaranayo ama de waa waxii lagu dhaaranaye ahaa waxaasaan yeelaya ama aan samaynaya ama waxaa ma samaynayaba waa maxluufkii ama ma shay sha'nigiisu yahay in laguma dhaarto uma ara aan ogaado oh ama aan arko khayran minhaa wax ka khayr badan ilaa oy taasi dhacdo oo intan dhaarto aan ogaado haddana ama aan arko wax ka khayr badan dhaartaydii oo dhaartaydii oon jebiyo oo aan waxaan kaba dhaartay aan laba imaadaa inuu kaba rooyay ama ka khayr badan yahay aan ogaado kafartu can yamiinihi dhaartaydii baan kafaaradeedii bixinaya oo kafaaradii dhaarta kafartu aan kafaaro gudanaya can yamiini wa ataytu waxaanan looba imanaya aladi kii isagu huwa khayrun waxaa khayrka badan baan la iman dhaartana kafaaradeedii baan bixin de kafaarada yamiintu waa suuratu maayida sida ilaahay subxaanahu watacaala tii uu noogaba sheegay weeye xadiidka iyadoo duruqdu ay badnaan doonto alfaadana ay noo iman doonaan kollay si aan alfaadihiisa aya isu raacino waayo halkaa hore ma yar halkaa dambe ma wada sugi karne yar axaadiid kala duwan oo casharka ka dambeeya saana ay noo iman doonto insha allah masaaisha qaarkoodna kollay markaa aan yar eegi doono inooba dambayso waxa weeyaan halkan laakiin bal umuuro barhkood ay ijmaacii ummadda yiin iyo waxyaalo kuba tacalluqsan uu sheekhu halkan kuba ururiyey oo guud ahaan bay ina anfacaysa duruusan ama axaadiisan oo dhan baan horta yar horreysiin si ay aan waqti ugu yar helo xadiidkan abu muusa alashcari kol haddaan intaa horreysiino inaan carabka u marino xadiidka oo bal aan gaadhsiino riwaayaadkiisan waa xadiid keliya una dee duruqdiisan oo waayo mut matigaa yar dhaadheer khaasatan qisadiiyo markaas oo kale dee axaadiis ama alfaadiya riwaayaad koob kooban ma aha marka bal axaadiidka guud ahaan oo xadiidkan inoogu soo horeeya waxayna tusaysay daliil u tahay ruuxa hadduu shay inuu sameeyo kuba dhaarto ama inuu ka tago isagoo dhaartaa buriyo jebiyaana ay ka khayr badan tahay isagoo dhaartii ilaadhiya oo wixii ama aan samayn ama wixii uu kuba dhaaranayo sameeya arrinko dee isagoo dhaarta buriya ay kaba khayr badan tahay xadiidka ta inoogu sugan waxaa ruuxa loo sunaynaya waxaa dee haddii iyadu shaygu macsiye ahaa iyada waajib baabay noqon dee in macsiye la sameeyo maaha laakiin marka ani waxaa taas aanay ahayn waxaa loo sunaynayaa inuu dhaartiisii jebiyo buriyo kafaarana markaa way laazimaysaa taas marka xaaladu inay taa tahay horta culimadu taa way iskuba waafaqsan yihiinba waa suura horta arrin kalena waa culimaday ku isku waafaqsan yihiin baa jirto bal si u rooneyd saasi haatay looguba yeedhayay laakiin inta aanu dhaartii burin ee xinsiga aanu kaba dhicin horta kafaaradii may laazimin oo kafaaradii waajibkuma aha inta aan xinsigii ama dhaartii aanu jebin taasna waa arrin culimada iskuba waafaqsan yihiin arrin kaloo isku waafaqsanyino ama ijmaaci waxaa jira waxau ruuxa u banaan inuu horta xinsigii intuu la yimaado markuu jebiyo dhaartii dabadeed ee wixii uu sameeyo dabadeed kafaaradii uu la yimaado kafaarada ta dambaysa ay noqoto taasna waa waxay isku waafaqsan yihin arrin kaloo isku waafaqsan yihin culimada waxaa jirta in iyadoo weli waxa weeyaan aanu dhaaran waxaan waan dhaaran doonaa iyo imakaan kafaaradeedii sii bixinaya markaasaan dhaaran oo samayn doonaa dhaartiiba in laga horreysiiyo kafaarana taasi inaanay banaanayn oo dee suurta ma wixii maba jiraan sababteedii maba jirto bal umuuraha markaynu meesha isu geysano oo maxaan nidhi horta iyada tan in da wuxuu toosnaa hadduu kaba dhaarto wax toosan saa siladii iyo ama cidu inuu wuxu tariyo waxaa inu cadho ku timi inuu kaba dhaarto ama waxaan toosnay inuu sameeyo kuba dhaarto inuu dhaartiisii jebiyaa taasi waa shay xadiisyadu tay nooguba imanayaan oo dee mustaxaba ama manduuba looguba yeedhayo laakiin arrinta yar muhimkii waxa weeyaan iyaday markay noqoto dhaartii kol hadday dhacday intaa uu dhaartii ilaalinayo kafaara ma laazimayso kafaaradu waxay laazimtaa dhaartii oo la jebiyo markaa uu leeyahay horta inuu horreysiiyo xinsigii dabadeedna uu kafaaradii guto taas oo kale ee arrinta taalla waxa weeyaan oo kollay khilaafkooda oo dee barhkeedna aan yar dib dhiganaynaa dhaartii way dhacday waanu doonayaa inuu dhaartii sii jebiyo weli isagoon wixii samayn maxruufu calayhiga ahaa aan samayn hadduu ahaa dee waxa weeyaan ama wixii uu kaba dhaartay aan samayn oo dhaartii ay weli qaa'im tahay kafaaradii ma sii bixin karaa arrinta oo ujeeddadu weli isagoon ku dhaqaaqan wixii oon dhaartii ay u qaa'im tahay oo weli aanay kafaaradii waajib ku ahayn ma horreysiin karaayo kafaaradii intuu la yimaado markuu kafaaradii dhamaysto dabadeed wixii uu kuba dhaqaaqo mise waxaa laazima horta inuu xinsigu horreeyo kafaaradna ay dambayso axaadiistu kolley alfaadaha way noogu iman kan aan haynaa kafartu can yamiini wa ataytu ladii wa khayr laakiin de waxaa la ysugu cadfay waaw wawduna waxay faa'iideysaa mutlaqu ljamci tartiib ma faa'iideyso lakiin casharkan ka dambeeya waxaa dhici karta inaan kuba aragno markaa dee waxa weeyaan alfaado si waxay halkan suma oo kaliya ay soo gelayso tii lagama fahmi karo bal waa masalada iyada khilaafkooda bayna ahlicilm bacda alyamiin iyo qabla alxinsi marka in badan oo culimada kaa mid oo afar iyo toban saxaabina ay tiriyaan kulley malik iyo shaafici iyo thawriya waxaa kaba mid ah ruuxu intii waxa weeyaan walow ay fiican tahay inuu kafaaradii bixiyo bacda alxinsi haddana waa qadimi karaa oo isagoo markaa uu goostay inuu dee dhaartii jebiyo weli isagoon jebin kafaaradan uu sii bixin karaa way u banaan tahay allahuma shaaficiyadu mid bay kaba soo reebaan in hadduu yahay sown oo kale in hadduu maal uu bixinayo ay tahay sida kiswadii iyo idcaamkii iyo cidqigii iyo iyada waa horreysiin karaa bay leeyihin laakiin hadday arrintu tahay soom oo kale soom waxay leeyihin waa camal badaniyo iyadoon sababtii la helin lagama horreysiin karo soomku bacda takfiir buu bacda alxasi buu noqonaya ee kama horreynaya lakiin inta kale bay ka horreysin karaan mala qolooyin kalena may kalaba qaadin oo kale bal waa arrinta taa jirta in sha allahu tacaalana bal waxyaalahaas markan alfaadaha xadiidka aan yar eegno ee qolooyin le laga horreysin karaana ma jirta lakiin jumhuurtaasay tahe markan alfaadaha eegno casharkan ka dambeeya ayaan yar eegi doonaa waxaa axaadiistan de alfaadahoodan aan kaba qaadan karno iyo bal qowlkaas dee kolley ay raajax yeelaana waa iyadoo weli dhaarta ay qaa'im tahay in kafaaradii la bixin karo ee bal taas markaasaan eegi doonaaye laakiin bal usuusha axaadiista ama waxyaalaha weyne inooguma sugan waxna ay itifaaqayeen khilaafka inta uu ku wareegi doonaa inahaas buu noqon imikana alfaada insha allahu tacaala aan yar wadi doonaa wixii xadiidkaan alfaadihiisa uga baahanay waayo meelo qaarkood baa jamcin u yar baahan meelo qaarkood baa dee ruwaadi qisadu iyaday mid tahay ba alfaado yar kala duwan aan arki doonaa kuwa iyada dee intaan xadiidkan abu muuse ku jirno bal kuwa waan yar eegi doonaa lakiin waxa weeyaan de xadiidkan imika lafdigiisa un ayaan eegi doonaa biidn اllahi tacaala amaan carabkan marinayna xadaثna cabdاللahi بن brad الأشcariي ومحamed بن الcلاء الhmdaniy وتqاarba fi lfdi lafdiga way isku dhow yihin bu yihi lafdigoodii waa isugay way isku dhow yihiin oo dacnaaye lakiin maha isku lafdi ma aha mia fi mia marka aan idhaahnoba qaala waxay idhaaheen xadaثna abu usamata can buraydi عan abi burdata عan abi musa sanadki isagoo sana waynu soo aragnay oo de bal mثala taas oo kale abu usama can burayd abi burda marka buraydkana abu burdani awobu iyo waa burayd بn cabd لlahi بn abi burda abu burdana waa in abi muسى ashcari saddexan dambe isku caylo keliyaba qaala arslanii aصxaabi asxaabtaydii baa isoo diray ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay ii direen waa ashcariyiintii asaluhu xaal aan weydiinayo lahum iyaga aan u weydiinaya alxumlaana waa dee ma m markaa yarkabuna calayhi wey waa wixii ay fuuli lahaayeen oo xumlaanku waa wixii la fuulayay ano taa u weydiinaya idhum macnaa waa id cileehum iyagu macahu maciisay kuba sugnaayeen fii jayshi lcusrati fii jayshi lcusrati ciidankaa jaysh lcusra waa wahiya gazwatu tabuka kaasay rasuulka ilaahay raacayeen gaadiid may haysan rasuulka ilaahay bay markaa iisoo direen si aan ugu weydiiyo xumlaan faqultu ya nabiy اllahi ina asxaabii arsaluunii ilayka litaxmilahum asxaabtaydii baa ikaa soo diray ii kaa soo diray waa ashcariyiintii si aad u qaadid faqaala wallahi laa axmilukum calىa shayin shay korkii idinkuma qaadayo waafaqtu waxaan soo waafaqay walxaal wa qadbaanu cadhaysayo walaa ashcuru anigu taasna maan dareensanayna maan hadleenbe farajactu waan laabnay xaziinan xaalanahay mid murugeysan min manci rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay mancintiisii igaba naga manciyey ee uu yihi dee aan xaggiisa kaba weynay taa anoo kaba murugeysan iyo wa min makhaafati an yakuuna iyo wa min makhaafati wa min ajli makhaafati waa cabsi aan kaba cabsanayo an yakuuna inuu noqdo rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qad wajada mid cadhooday fii nafsii calaya oo arrin kalena waan ka murugeysaayo de hadalkan uu yihi rasuulkii ilaahay isagoo dee siday ugaba barteen lubsi iyo dabacsanaan ay ahayd isagoo dhaartay uu yihi laa axmilukum calaa shay inay tahay cadho oo aniga iba cadhooday taasna waaban kaba baqday taasaan deeta ka murugeysnaa farajactu ilaa asxaabi asxaabtaydii baan dib ugu laabmay faahbartum waan u warramay aladii qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahay hadalkii uu yihi falam albat ma nagaanin ilaa suwaycatan ilaa zamanan qaliila weeye waa taskiru saaca macnaa zaman yar un mooye o macnaa wax badan asxaabtiisii warkii gaadhsiiye lamuu sii joogin ida samictu waa xiina samictu markaan maqleen wuxuu baaban maqleen markaa bilaalan bilaal oo yunaadi anoon wax badanba sii fadhiyin oon sii nagaan ayaan maqlay bilaal oo dhawaaqayo leh ay cabdallahi bna qaysin ayda waa tii xuruufu nidaa kaba mid ayd cabdillahi bna qaysow faajabtuhu waan ajiibay faqaala wuxuu yihi ajib rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam yadcuuka rasuulka ilaahay ajiib yadcuuka xaaluu ku yeedhayo uu ku yeedhayaaye rasuulka ilaahay ajiib falama ataytu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay markaan u imi qaala yihi khud haadayni اlqariinayni macnaa labadan awree isku xidhiidhsan qaado iyo wahaadayni اlqariinayni labadan iyaguna isku xidhiidhsan macnaha almaqruunu bacduha mac bacdin wahaadayn alqariinayn waaba lix lisittati abciratin waadna lix bay ahayna waa saddex bacir lix baciro ibtaacahuna uu iibsaday xiina idin min sacdin markaasuu sacad kaba iibsaday kollay sacadkan intaa wax dhaafsan oo riwaayaadka ku sugani ma jirto dee waxa wey amiiru lmu'miniina fi lxadiid waa ina xajar oo kale dee kollay malaa kowkabo culimada kamida sifadaa lagu sifeeyey amiirulmu'miniina malaa isaga kii ugu dambeeyeyba u ahaay oo dee ilaa malaa qarnigii koobaad iyo in ka dambeysayba waa dee laqab aad iyo aada u sarreeya weeyaan oo in kooban oo waxaan filaya bacd alculamaa dee aladiina adraknaahum oo dee khalaaso ay dhinteen ba ayaa barhkood ba aan fadhi risaalada maan helin dee taas risaale kuma ururiyeen malaa sudomeeyo bal markaas taas baa wuxuu yidhaahaa sacad kan cid uu yahay iskumaan taagin waa xaafid xadaam اmuxadiثiin in cid uu yahay iskumaan taagin lakin wuxuu leeyahay jusuf iyo khaabiri waa su kaba cabiray lakin khaadirkayga wax dee aan isleeyahay bu leeyahy khaadirkay ku dhacaysa anahu sacd ibnu cubaadata inuu sacd ibnu cubaado yahay lakin de arinku waxa weeye cid aynu imaka magacownaa markaa ma jirto taasna wuxuu kaba cabiray haajis khaadirkiisa unu isleeyahay mala waa isage laakiin naqli meeshii ma jiro iyo de markaa ujeedadu intaa wax dhaafsanoo riwaayaadkii kuwa yimid taasi ma jirto fandalaqa bihina fandaliq la tag bihina ilaa asxaabika asxaabtaadii ula kac faqul waxaa tidhaha in allaha ilahay aw qaala ina rasuula llahi salى اllahu alayhi wasalam yaxmilukum calaa haulaai kuwan buu idinkuma qaadaya haulaaina inta badan ismu ishaaraha dee waxay caaqila loo isticmaali jiray taas waa banaan jirtay waxay ahayd meelahan oo kale calaa haadihi oo markaasi in laba idhaa si dee muanaskii mufradka ahaa sidiisi oo kale loo laba isticmaali jiray lakin waxaan filaya dee taasi wax luqada macruuf kuma kuma yaqaano san oo kale waaba xayawaana xataa bacda ulaaika alayaami oo kale isa kalaamkii jariir adigu bal markaa waxyaala way dhacdhacaane lakin dee taasi waa tii badnaydun farkabuhuna fuula qaala abu muusa abu muusa wuxu uhi fandalaqtu ilaa asxaabi bihin anoo lixdii wada ayaan xaggii asxaabta hadda markii dhaweyna saddex baan soo aragna ogow maan iloobina lakin de waxa meel kale la yar sugayahay fandalaqtu ilaa asxaabi bihina asxaabtaydii baan ula kacay iyagii faqultu waxa uhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaxmilukum calaa haulaai kuwan buu idinku qaadaya rasuulkii ilaahay oo macnaa uu idin siiye si a ufuushaan walakin wallahi haddana wuxuu yihi de waaba intaasay u qaataan meemala markii horena riwaayo waxaaba ti inoo dambaysayn inuu isagu utago ay soo direen eh waana kii bal si ay u ogaadaan rasuulka ilaahay hadalkaa hore inuu yihi iyo dhaartaa kan dambana isaga xaggiisa ay tahay ayuu doonayaa bal inay ciddii kale la maqlaysay rasuulka ilaahay hadalkiisa maqlaysay inuu ugeeyo iyaguna soo xaqiiqsadaan markaasuu yihi wallahi baan ku dhaartay laa adacukum idinma daynayo oo idinkumasan idinkuma daynayo idinkama tegayo xataa yandaliqa ilaa uu tago maci aniga macayga bacduhum barhkiin barhkiin uu i raaco ilaa man samica maqaalata rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam oo uu i raaco bal ciddii maqashay rasuulka ilaahi odhaadiisa hore iyo mancintiisa iyo dhaartiisaa hore si aydaan u qaadan anigu waxaan aan soo samaysay inuu waxaan yahay oon waxaanan hubin aan idin soo naqliyay aydaan ugu qaadan xiina sa'altuhu lakum markii aan arrinta idinku weydiiyey idinka xumlaanka aan idin weydiiyey iyo wamancahu ma iyagu dee iyo mancintiisii waa ciddii maqashay fii awali marati markii ugu horreeyey uu manciyey rasuulka ilah u yihi waxba idinma siinayo uma icdaahu iyaaya bacda dalik haddana uu isiiyey intaa dabadeed lixdan neef ilaa dadkaa ay raacdaan oo bal a usoo hubsataan arrintu inay saa u wada dhacday idinma daynayo bui in kama tegayo laa tadunu tani waa nooc tacliilo waa laa tadunu macnaa wainamaa qultu dalika waxaan saa u leeyahay laa tadunu lianlaa tadunu si aydaan u malayn ani xadidtukum inaan idinku warramay shay-an lam yaqulhu shay aan rasuulka ilaahay oo dhan inaan idinku warramay si aydaan ugu malayn ayaa leeyahay kaale ii raaco bal hadalkii dadkii kale maqlayay idinkuna soo weydiiya faqaaluu lii waxay igu yidhaaheen wallahi inaka adigu cindana agtayada lamusadaqunku isagu run sheega oo wuxuu yidhaha hana laga aqbalo loo rumeeyaa tahay agtayada aad ku tahay laakiin walanafcalanna waxaan samayn doonaa ma axbabta waxaad jeceshayna waan samayn doonaa faindalaqa abu muusa abu muusa la tegay binafari nafar ma minhum iyagii kaba mid ahaa xataa ataw ilaa ay u yimaadeen aladiina kuwii samicuu maqlay qowla rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam wamancahu mancintii rasuulka ilaahi iyahum iyaga uu kaba mancu markii hore yihi dee mabaha iyo waxaan idinkuba qaado uma icdaahum bacdu haddana siintiu markii dambe lixda neef siiyey faxadatuhum raggaa ay u tegeen ee uu geeyey abu muusa markaa meesha joogay majliskii rasuulka ilaahay joogay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaa waxay ugu warrameen bima xadathahum bihi abu muusa abu muusa wuxuu ugu warramay unbay ugu warrameen sawaan wax laba mid ah dee sawaana oo dee macnaa misligii ah isagii la siman oo hadalkii uu yihi bay bay u sheegeen weli duruqda way noo socotaa xadaثnي abu الربيع العتakiي qالa xadaثna حmad yعni بن زaيد عan أyوب عan أbي qلابta وعan الqاsم بن cاaصm عan زهd من الjrmي qاla أyوب wa ana aniguna lixadiidi lqaasimi qaasim xadiidkiisa axfadu mid u xifdi badan baan oo minii xaggayga midee loo xifdi badan yahay lixadiidi abi qalaabata abi qilaaba xadiidkiisa waan ugaba xifdi badnahay buu leeyahy macnuu axay sanadka abu qilaaba kule cabdillahi bn zayd aljarmi de waa ninka caalimka ah qiimaha badnaa aynu hore usoo aragnay ee kolley casharkii xalayna inooguba jiray laakiin maxaa caawa jira qaasim bnu caasim iyo zahdam aljarmi waxaana xadiidka ayub sakhtiyaanyeeg laba dariiq buu leeyahay ama laba sheekh mid waxa weeye can abi qilaabata waa abu qilaaba kalena waa qaasim labadoodumana zahdam aljarmi ayay kaba warinayaan marka waxaan u sheegayaa xadiidka marka la eego dee ina qaasimna gaar buu ugaba maqlay abu qilaabana mar goonu mar gooniyu kaba maqlay qisadana way usoo naqliyeene labada riwaayo uu aada usii xifdiyey uu aada usii sugay waata uu qaasim leeyahay oo xadiidka qaasim baan uga sii xifdi badnahay buu leeyahay xadiidka abuqilaaba ama riwaayada abuqilaaba taas baa macnuu yahay wa ana lixadiidi lqaasim wa ana aniga axfadu lixadiidi lqaasimi mini way manaa mid u xifdi badan baan oo xaggay loogaba xifdi badan yahay lixadiidi abi qilaabata xadiidka abuqilaaba oo anigu xadiidka abuqilaaba xadiidka qaasim baan uga sii xifdi badnahay taaba wey qaasim bnu caasim hore umaynaan soo arag kolleyna kitaabkeena xadiidkan buu ku leeyahy waana nin taabiciya isagu waxa weeye zahdam ljarmi zahdam bn jacfar aljarmi oo xadiidka isaguna uu kaba sii warinayo ninka abu muuse kaba wariyeyna abuqilaabana waa taabici qaasimna waa taabici way siman yihin laakiin zahdam bay xadiidka kaba warinayaan zahdam ljarmina isaguna waa nin isaguna kolley reer jarmi ahaa xadiidkana waan arki doonaa laftigiisu inoo soo noqnoqon doonaa xadiidkan imakaanayniyo xadiid dambe oo inoo dambeeya ayuu isagu labada xadiid buu muslim ku leeyahay alxaafid ibnu xajar siduu fatxulbaari kuba yidhaaho qaasim ibnu caasim walow xadiidka dee meelo ka dowla duwan bukhaari uu kusoo celceliyey mar isagoo mukhtasar iyo mar isagoo dheerba meelahaa ku sugnaaday xadiidkaas unbuu bukhaarina kuba leeyahay zahdamna siduu yidhaaho laba xadiid unbuu isna bukhaarina kuba leeyahay oo xadiidkeennan iyo dee xadiidkaa kale ayuu kuba leeyahay qaasimna xadiidkan buu ku leeyahay laakiin bukhaari baa meelo kala duwan xadiidka kusoo celceliya isagoo kolkol soo ikhtisaarsada qaasimna uu sanadka ku sugan yahay laakiin waa nin keelisa xadiidkaasun bukhaarina muslimna waa xadiidkanun zahdamna waa laba xadiid bukhaari laba xadiidna kan iyo mid inoo dambeeya ayuu muslim kuba leeyahay taas ba way waa labada nin qaala wuxuu yihi haddaba in waxaa odhanaya zahdan kunaa waxaanu ayn cinda abi muusa abu muusa alashcari agtiisa fadacaa wuxuu dalbay bimaa-idatihi maa-idadiisii waa xeedhadiisii oo dee majliskiisii baa la joogay dadkiina way fadhiyaan oo dee cuntadii ayaa la keenay cunto waana nin amiiraba ama ninkaa dee saxaabiga ana weeye caalimka ah gurigiisii ama majliskiisiina waa la joogaayo maa-idadiisii de maa-idana kolley waxa weeyaan waa xeedhadiisii un aan idhaahno inta badan waxay yidhaahaanba dee waa shaygan cuntada la duldhigo marka ay cuntada dul taallo ayaa maa-ide la yidhaha samiiskii markay cuntada dul taallo haddii kale dee khiwaan iyo waxaasun buu noqonaya wixii markaa ay cuntada dul taallo dee m la duldhigayo cuntadii taas baa la yidhaahaa ay maa-idadu noqotaan adigu cuntadiisii baa timi wacalayha laxmu dajaaji xeedhadan ama cuntadan la keenayna hilib digaag baa ku jiray fadakala rajulu nin baa soo galay min bani taymillaahi riwaayadka qaarkood ba ama dee saxaafi meelka yidhaahaaba laba ninku isaga une laakiin dee isagii baa is-ibhaamiyey un nin reerkan kaba mida min bani min bani taymillaahi waa reer adigu oo axmaru cas shabiihu bilmawaali oo aada moodo aan carabba u ekeyne dadka mawaalida ama reer rum ha noqoto ama reer faris haba noqoto macnaa midabkii carbeed aan lahayn oo de ama hadduu reer rum yahayna kaba sii cad iyagii oo aada moodo inuu dadkaas baa meeshii yimo joogay faqaala lahu abuu muusa ku yidhi haluma kaalayo cuntada nala cun fatalaka macnaa ay ta'ahara weeye kale talaka lafdigana ma halkii licaankana waynu kuma soo marnay talakaat manaa dib buu joogsadayoo macnaa cuntadii dee soomu ag fadhiisan maa-idadii isagii wuxuu noqday ninkaa dib uga joogsanaya faqaala abuu muusa yihi haluma kaalay fainii qad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam yaakul min anigu waxaan arkay rasuulka ilaah yaakulu cunaya min min adajaaj laftiga dajaajka mudakarka iyo muanaska labadaba way ku wada dhacdaa macnaa markaa digaagka isagoo cunaya hilib digaag cunayaan arkay marka waxaa la diidan maaha e ee kaalay faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi inii anigu ra-aytu waa dajaajka dee kan maahayde waa adigu digaagiya waxaan arkay ya'kulu isagoo cunaya shay-an walaa wax cadiiro ah ama saxariya waxyaalaha dee quruna ayuu cunayay faqadirtu markaasaan wasakaystay waan karhaymo weeye isagii oo faxalaftu waxaan ku dhaartay allah adcama weligiiba digaag in aan cunin waa arkays oo waxbaan arkay oo waxa dee qadira isagoo cunaya waan ka yaqaqsooday oo waan isagii baan dee karhaymo oo markaasaan ku dhaartay inaanan cunin saa daraaddeed dee ma cunayo cuntada digaag baa ku jira faqaala wuxu yidhi abu muusa lummakaalay xadidka can dalika waa xagga dhaarta iyo waxa laga yeelayo weeye waaan waan kuu waramayaayoo can dalika waa xagga xalifkii marka saas oo kale dhaartaasa la dhaarto aan laga rooyahayna waayaa dee arrinteedaan kaaga waramayaa kaalay waa kan u sheegayo inii anigu ataytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi fii rahdi min alashcariyiina nastaxmiluhu xaal aan weydiisanayno inuuna qaado faqaala wallahi laa axmilukum idinma qaadayo wamaa cindii ma axmilukum calayhim falabisna maa shaa allahu waktiguna ma dheeray saynu soo maray fautiya rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa waxaa loola yimi binahdi ibilin kale waa min idaafati mawsuuf ilaa sifati ama min idaafati sifati ila mawsuufo asalku waxaa biibilin manhubatin wey nahdigu facl bimacnaa mafcuula wey waa geel nahdiguna asalkiisu dee waxa la boobaaba dee kolka la idhaayo lakiin waa haniimadii oo waa geel haniimo oo lasoo dee gaalo laga soo helay ayaa rasuulka ilaahay loo keenay markii dhow fadacaa bina hadda markii dhoweyna waa tan aynu soo aragnay inuu ka iibsaday nin sacad la yidhaaho geelan kaba iibsaday kollay siyaalahay kuba jamciyaanna waxa ay tahay ba culimmadu kuba jamciyaan halkan waxaaba dee khaniima bay ahaydba waxaa dhici karta ninkan sacad qasdigiisii iyo qeybtiisii isaga ku dhacday ee uu geelan kaba helay inay intaa ahayd rasuulka ilaahayna markaas salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii uu kaba iibsaday taas kollayna dee inta la tawjiihin karo ee laysu geyn karo in la yidhaaho raawi baa qaldama iyo waa wahm taas waa wax laga roon yahayo in lay suurtagal noqon weydo un mooye bal wixii dee lagu tawjiihin kara laysu geyn karaa riwaayaadka layskuba geeyaan asalka qisadu ina kuma sugne waa kolkol inta geelii uu siiyey muxuu ahaa iyo alfaadaha caynkaasa ayaa ruwaadda qaarkood bal markaa barhkood ay xafideen kuwii kale aanay xafidina fadacaa bina uu noo yeedho fa amarana bikhamsi dawdin halkana waaba shan geel shana ayuunu amrayo guri dura laftiga waynu soo aragnay qaala wuxuu uhi falama ndalaqnaa markii aan tagnay iyada eeg markaa saddex lix shan intaasaan haynaa weli taa iyada maan taaban falama ndalaqnaa markii aanu tagnay ean kaxaysanay ayuu qaala bacduna libacdin akfalnaa rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm yani akfalnaa ey macnaa jacalnaa rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm kaafilan waxaynu ku xambaarnay rasuulka ilaahay inuu iloobo ka kaafil noqdo maxay yamiinow dhaartiisii manaa akfalnaa rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam macnuhu waa maxay jacalnaahu kaafila can yamiini waxaan ka dhignay inagaa ilowsiinay waa kii dhaartaye dee haddana inagaa ilowsiino kaba dhignay mid ka kaafilo dhaartiisii laa yubaraku lana laynooma barakaynayo de arrintan farajacnaa ilayhim faqulnaa ya rasuula اllahi ina ataynaaka waanu kuunimi nastaxmiluka waina xaalaan kuweydiisanayna waaan dee waxaanu fuullo wainaka xalafta anlaa taxmilana uma xamaltana afanasiita ya rasuula اllahi dhaartaadii miyaad ilowday qaala inii wallahi in shاء الlah haddii ilaahay iraadeeye laa axlifu ma dhaaranayo calىa yamiinin wa calىa ma shayءi min shaأnihi an yuxlafa bihi wey waa wax lagu dhaarto oo faara an ogaado hayraha hayrkeed khayra minha inuu kaba khayr badan yahay ilaa ay taasi dhacdo ataytu waxaan la imanaya aladi kii huwa khayr wataxalaltuha waan furfuranaya ujeedadu kafaaradeedii baan bixinaya ee fandaliquu taga qaata oo kaxaysa fainamaa xamalakum allahu caza wajal ilaahay baa idin qaaday isagaa inoo keenay isaga ilaahay baa markaa idin soo sakiray oo inoo sakiray ee qaata oo la tago macnaa dee waxa weeyaan gaadiidka dhigta وxadثna بن أbي cمر qال xadثna cبdالوهاaب الثقفي عن أyوبة عن أbي qلابة والqاسم التميمي عن زهد من الجرمي qال kاna byn hda الحي reerkan iyo min jarmin jarmi ayo wa bayna alashcariyiina nimankan reer ashcar dhexdooda waxa ahayd wudunha ujeedada wuxuu leeyahay waa zahdam oo isagu reer jarmi ah iyo abu muusa alashcari oo dee reer ashcar ama ashcariyiinta ah labadan reer waxaa ka dhexeeyey adigu aad bay isugu dhawaayeen isjeclaansho iyo walaalnimo waabanasan dee ay uguba iman jireenoo uu laba joogay fakunaa cinda abi muusa alashcariyi faquriba ilayhi waxaa loo soo dhoweeyey dacaamun cunto fiihi laxmu dajaajin dagaag digaag hilibkii uu kuba sugan yahay fadakara markaa wuxuu sheegay waa cabdulwahaab isaqafi riwaayadan uu ayuub ka wariyey markii hore xamaad ibnu zayd baa warinaye bimacnaa xadii markaa wuxuu sheegay naxwo xadiidkii imakaan kaba soo baxnay naxwigii buu sheegay macnaa wax laba mid ah kolley waxaad moodaa inaana yar dhamayn karayn duruqdu alfaadna way noo yar dambeeyaane halkan duruqdii aan kuba dhex jirna iyadoo baabka kolley axaadiistii suda islaam inta inoo socon doonto halkaasaan ku daynay allah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa